فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysiyada oo hadahanoo kale habeen walba aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaad ka taqaanaa cudurka monki bokis oo ah cudur halis ah oo dib uga dilaacay dunida maxaa ka jira in qaar ka mid a waddamada deriska la'ah soomaaliya uu soo gaaray cudurkan dhakhtar ayaan ka waraysan doonnaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka hor yimid canshuurta xaddaafka ah ayay soo rogtay dowladda federaalka warbixin muuqaal ah ayaan qodobkaas idinkaga haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan bashiir axmed salaad oo ka mid a wadaadaha dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye u fatwooda oo difaacay dastuurka dowladda federaalka ku dhaqanto warbixin ku aadan qodobkaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dadweynaha ku xihan idaacadda islaamiga alfurqaan oo aragtidooda ka soo dhiibtay canshuuraha magaalada muqdisho barnaamijka waad ku maqli doontaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo baahisay warbixin muuqaal ah oo loogu magac daray kadeedka canshuuraha iyo kacdoonka muqdisho dhuuxa ayaad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka ka marnayn warkii caalamka iyo xubinta caafimaadka هو السامي
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan aan ku bilowno qodobka ugu horeeya warkii caalamka ayaan ku horumaraynaa waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay markii ugu horreysay hogaamiyaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa ka hadlay hubkii faraha badnaa ee bishii lasoo dhaafay ay maleeshiyo beeleedyuhu beesan ka furteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka axmed kaariye qorqor oo gaaray degmada balanballe ayaa sheegay inuu bogaadinayo dagaalkii ay maleeshiyaadka diigaan kala galeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadibna ay ka furteen sanado hubbah oo laga soo waadhaday dhanka dowladda xabashida etoobiya qorqor ayaa sheegay in hubkaasi uu ahaa mid ay soo daabuleen wuxuu ugu yeeray qowlaysato dembiilayaal ah oo doonaya inay ka ridaan maamulkiisa islamarkaana ay hubeeyaan qabaa'ilada gobolka galgaduuda isagoo weeraraya taliyihii hore nabad sugidda dowladda federaalka ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayuu qorqoor tibaaxay inay tallaabaad ka qaadi doonaan cid walboo hub la soo gasha deegaanada uu maamulkiisa ka taliyo duqayme iyo xasuuqyo ka dhacay marinka khaza iyo khasaare nafeed oo aad u daran uu halkaasi ka dhashay guri ku yaala koonfurta magaalada diirilbalax ee bartamaha marinka duqeen ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale isla bartamaha marinka duqeen ka dhacday xerada nusiraad ku shahiideen saddex ruux oo kale halka ay kuwo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen deegaanka cabsaan ee bariga magaalada khanyunis isna duqeen ka dhacday waxaa ku shahiiday saddex ruux oo kale halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxaa sidoo kale jira dad ku hoos jira burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoostooda diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahyuuniyadda waxay sidoo kale duuqeen iskumar dhacday ka geysteen xaafadaha kale ah assabar iyo sidoo kale zaytuun oo labadooduba dhaca magaalada khaza waxaana ka dhashay khasaaro xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuushnimo ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol soddon iyo afar ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaasi isku mid u martigelinayey guud ahaan deegaanaday ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan afartan kun boqol soddon iyo sagaal ruux halka ay dhaawaciduna marayaan sagaashan iyo laba kun toddoba boqol afartan saddex ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadii adhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqiimaha yuhuuddani si arxandarraha u beegsanaysa dadka qaxootiga ah iska horimaadii khasaare dhaliyey oo ka dhacay dalka uganda wararka ka imaanaya dalka uganda ayaa ku waramaya in iska horimaadyo dhaliyey khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay gudaha dalkaas ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay dhulbeeleed ku yaala mandiqada torooro ee dalkaas uganda weerarka u dhexeeya beelo wada dega mandiqadaas ayaa la soo warinayaa in markii hore ay bilaabeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan mandiqadda kuwaasoo weerar ku qaaday deegaan dhaca waqooyi bari dalka uganda gaar ahaan xuduudda uu gobolkaasi la wadaago mandiqadda mudama labada ruux ee ku dhaawacantay weerarka ayaa laga deerinayaa xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kuwaasoo iminka lala tacaalaya xaaladooda waxaa gebiyahan istaagtay dhulbeedhidii ka socotay mandiqadda oo caan ku ahaa in lagu beero bariiska waxaana markii uu dagaalka dhacay kadib ay kooxo tuuga ah boob iyo billiqay ka geysteen aagaasi dadka deegaanka ayaa sheegaya in xaaladdan hakisay beeraha ay socon doonto ilaa laga hela xal waara oo ku aadan colaadda ka dhex aloolsantay labada beelood bayden oo walaac ka muujinaya heshiiska xabad joojinta ee la qorsheynaya inuu ka dhaca khaza waxa uu saacadii la soo dhaafay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden kaasoo ku aadan heshiiska xabad joojinta ee la qorsheynayo inuu ka dhaco gudaha khaza wuxuu ninkan sheegay in ka washington ahaan ay arrinkaasi ka muujinayaan niyad jab maadaamaay dhinacyadu isku mari laayihiin qodobada heshiiska mid walbana uu miiska soo saartay shuruudo mararka qaar u muuqda inay adag tahay fulintooda waa sida uu hadalka u dhigaye wuxuu jo baiden soo hadal qaaday in hogaamiyaha maamulka yahuudda benyamin netanyahu uu soo bandhigay shuruudo cusub oo adag taasina waxay sababtay buu yidhi in intaan oo idilay soo gaaraan wadahadallada welina laisku mari laayahay dhanka kale hogaamiyaha aqalka cad ayaa isagoo isku muujinaya inuu ka xun yahay waxa ka socda khaza waxauu tibaaxay inay weli leeyihiin rajo yar oo ku aadan inay hirgasho xabad joojinta ciidamada yukrein oo duqan ku burburiyey buundooyin ku yaala gudaha ruushka ciidanka cirka dowladda yukrein ayaa ku dhawaaqay in duqiimuhu ka geystay gudaha waddanka ruushka uu ku burburiyey in ka badan laba bundo oo ay isticmaalaan ciidamada milatariga ruushka taliyaha ciidamada yukrein ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay dhabarka ka jebiyeen gurmadka oo faladimir putin u diray gobolka kiriski ay ciidamadiisa dhowaan la wareegeen taliyaha ciidamada yukrein ayaa yidhi buundo kale ayaan ka burburinay ciidamada ruushka si aan ugu diidnay inuu gurmud u daabulo gobolka kiriski muuqaal la soo dhigay barta telegramka ayaa muujinaya buundada oo burburtay kadib markii lala helay gantaal ay tuurtay diyaarad doron ah wariyaal ayaa soo sheegaya in weerarkan uu yahay midkii labaad ee lagu burburiyey buundo muhiim ah oo ay leedahay dowladda ruushka dhinaca kale xukuumadda moscow ayaa xaqiijisay in ciidamada yukrein ay qabsadeen siddeetan iyo laba degmo hor leh islamarkaana isku ballaariyeen gobolka kiriski dhul cabirkiisu yahay kun iyo boqol kilomitir iskuweer ah horaantii bishan ayay ciidamada yukrein duulaan lama filaana ku qaadeen dowladda ruushka iyagoo dilay boqolaal laskari islamarkaana la wareegay magaalooyin istaraatiiji ah
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag dhegaystow maxaad ka taqaanaa cudurka monki bokis oo ah cudur halis ah oo dib uga dilaacay dunida maxaa ka jireen qaar ka mid a waddamada deriska la ah soomaaliya uu soo gaaray cudurka wariyahina yaasir cabdulaahi ayaa wuxuu ka waraystay doctor xidig oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka guud ee jilib waxaana uu waraysiga u dhacay sida tan
doctor xidig kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa mahadsan tahay idaacadda alfurqaan waa u mahad celinaa waana soo dhoweynaa soo dhowaada doctore marka hore waxaad noo qeexdaa cudurka maanka Ee, cudurkan waa cudur viral ah oo hadda adduunka ka socda horena u jiri jiray haddana socda cudurkan marka waxaa lagu qeexaa waa is endemic viral outbreak which is known as monkeypox caused by monkeypox virus waa cudur faafa loona yaqaano monkeypox ee saabtana viruska loo yaqaano monkeypox waa virus ee loo yaqaano d n a virus waana family poxviridae family ayuu ka tirsan yahay gruubka marka ay isku gruub yihiin waa variola amba small box iyo cowbox cudurkana waa cudur shabaha small boxka amba cudurkan loo yaqaano furuqa wuuse ka calaamad yar yahay waa kaas oo saabta marka variola waa virus waa waan gartay cudurkan goormaa ayaa la arkay markii ugu horreysay cudurkan sidaan hore usoo sheegnay waa cudur hore u jiri jiray ee, haddana socda sanadkan aan ku jirna soo ifbaxay Ee, marka ugu horreysay cudurkan marka waa kun sagaal boqol toddobaatanki ilaa kun sagaal boqol toddobaatan kowgii marka ugu horreysay oo soo ifbaxay wadamaka lagu arkana waa sida wadamaka ivory coast liberia iyo nigeria markii labaad cudurkan wuxuu soo ifbaxay waxay ahayd sanadkii laba kun labaatan labada waxaana lagu arkay dalka ingiriiska ee, ilaa sagaal qof ama sagaal beerson ayaa laga baaray kuwaasoo markii la ogaadana ka imaadeen from nigeria dalka nigeria ka imaadeen Ee, markii laba kun labaatan lada bishii octoobar cudurkan wuxuu saameeyey ee, laguna arkay toddoba kun iyo toddoba boqol oo qof ayaa lagu arkay cudurkan adduunka oo dhan toddobaatan iyo afar kun iyo toddoba boqol oo qof ayaa lagu arkay adduunka oo dhan cudurkan markii la baaray hadda halkee buu marayaa cudurkan dalalka aan dariska nahay oo xuduudda aan leenahay sida dalka kenya ayuu hadda cudurkan aad uga socdaa waxaana lagu arkay laataysanka juulaay ayaa lagu arkay kiiska ugu horreeyey waxaana lagu arkay nin darawal ah oo afartii laba jir ah ayaa kiiskan markii la baaray lagu arkay waxaa kaloo lagu arkay wadamaka sida wadamada kale oo sida tanzania iyo uganda marka cudurkan markaan si guud u qiimeyno in africa marka tumi saddex wadan ayuu saameeyey cudurkan sanadkan laba kun labaatan iyo afarta Ee, dhimashada uu hadda uu geystay cudurkan sanadkan aan ku jirnana waa afar boqol toban iyo sagaal qof cudurkan aad noo sharaxday ma jiraan wax astaamo ah oo uu leeyahay ama uu caan ku yahay cudurkan waa cudur zoonotic disease wuxuuna ku faafaa sida animal to human in cudur xayawaankii ka imaado kabacdina baniaadamka uu gudbiyo amba kabacdina eh, waxaa kaloo ku faafaa human to human inuu qof qabo cudurkan uu qof kale uu gaarsiiyo siyaabaha laiskugu faafi kala waa in direct contact with eh, ill aliman eh, xayawaan jiran inuu qofka oo contact la sameeyo ama taabasho oo la sameeyo oo taabto oo xayawaan ka xanuunsanaya jirkiisa oo taabto amba direct continuous ama skin to skin qofkii maqaarka maqaarkiisa inay istaabtaan oo kale iyo respiratory droplets qofkii inuu ku soo gaaro amba kugu qufo oo kale candhuuftiisa ay kaa soo gaarto afka kabacdina sida aa u qaado Ee, cudurkan marka incubation period wax loo leeyahay amba xilli hooris cudurkan xilli hooriskiisa oo qofka kasoo ifbixi karo oo qofka calaamadiisa kasoo muuqan karaan waa toman iyo laba maalin sida average ahaan wuxuu si masalaa cudurkan small bookiska ayuu mathalaa calaam ahaan laakiin xagga calaamadda wuu ka saameyn yar yahay wuuna xagga khatartana wuu ka dhibaatar yahay small bookiska ama cudurkan loo yaqaano furuqa ayuu matalaa laakiin xagga saameynta ama dhibaataynta wuu ka yahay cudurkan marka calaamadaha lagu arki kara maxaa ka mid a fiifar qandho oo heerkulkeeda uu gaaraya soddon iyo sideed ilaa afar sentigree Eh, taasoo ay la jirto marka qandhadaas marka waxay jiri kartaa hal maalin ilaa af- eh, afar maalin taasoo ay la jirto marka qarqari fara badan jiris weakness qofkii tabardarro in lagu arko in dhabar xanuun back pain lagu arko lagu arko pharyngitis in lagu arko muscle pain in lagu arko murqa xanuun qofka inuu dareemo qofka lymphan- eh, lymphadenopathy wax loo yaqaano qanjirada qofka inay bararaan kabacdina waxaa jirka in lagu arko rash oo samaysto rashkaasoo marka ka bilaabanayo face- faceka raashka waa finan ka soo baxa jirka finankaasoo marka ugu horeysa lagu arki karo wejiga ama feyska kabacdina ku faafaayo jirka oo dhan marka raashkaas ama finankaas waxay jiri karaan laba ilaa afar isbuuc kabacdina nabrahaas ama finankaas waxay isku bedelayaan qolfo ay isku bedelayaan cudurkan ma jira cudur lagu qaldi karo sidaan hore usoo sheegnay cudurkan si weyn waxaa loogu qaldaa oo ummadda ay ugu qaldaa oo ay dhakhaatiirta ugu qaldi karaan waa small bookiska inkastoo small bookiska eradication lagu sameeyey adduunka laga baabi'iyey oo uu shabaha laakiin xagga shabahadda wuu shabaha laakiin waa cudur hadda adduunka laga cirib tiray Ee, daawooyinkiisa hadda la siiyo waa iska supportive treatment waa daawooyin kaalmaati ah kaalmaati waaye cudurkaana si iskiisa ama daawo la-aan oo iskaga daawobi kara qofka waa laba ilaa afar isbuuc ayuuna daawoobi karaa qofka marka dhimasho ahaan qofka marka maxaa dadka la- ee, marka qiyaasaan la sameeyey boqolkiiba marka maxaa la waa hal ilaa toban percentage ayaa u dhimatay cudurkan cudurkan marka maxaa supportive treatment loo siin karaa daawooyinka marka oo supportive treatmentiga amba waxaa weeye kaalmaati qofkan loo siin karo maxaa ka mid ah waa inaad qofka xanuunka aad ka baabi'iso waa inaad pain killer u samayso xanuunka baabi'isa antivirotarakis inaad samaysa oo daawooyinkii wa- ee, qandhi- ee, ee, ee, daawooyinka antiviruska ahay oo inaad siiso waa in dadkii ay treatment qofkii uu indhaha ka saameeyo sida sababtoo ah calaamadaha lagu kala karo wuxuu leeyahay waa conan ulceration ka mid ahday inayna- ay indhihii qofkii waxaa weeyaan qaybtu ay gudaha ay ka dilaacaan dadka noocaas oo indhaha ka dilaacaan waa in indhahay daawooyin la- waxaa weeyaan laga siiyo waxaa kaloo la sameyn karaa qofku waa in nasiino loo sameeyo oo qofkii guriga joog la dhaho oo ummadda uusan kusoo faafin maadaama uu daarta contacti uu yahay oo cudurkan iskinta iskin lagu qaadi karo waa in dadkii lagu xanibaa guryaha iska joogaan waa kaa ma jiraan wax mahadhooyin ah ama raadad uu ka tago mahandhada amba complicationka cudurkan uu leeyahay waxaa ka mid a ee, inuu sameeyo secondary bacterial infection ee, nafradii aan sheegnay ee qorfii jirka nafradii uu ku samaystay inay qofkii ay bacteria ay ka faa'iidaysto oo sida maqa- ee, bacteriyada maqa- maqaarka dushiisa saaran ay ka faa'iidaysto kabacdina jirka qofkii bacteriyada ay ka faa'iidaysto ay ku faafto ee, qofkana uu markaas ku dhaco waxa la yidhaha septicemia infection dhiiga uu kusii faafo Ee, waxaa kaloo uu mahandhada uu reebo kara maxaa ka mid a coronary ulceration qofka inay dilaacdo indhihii ay dilaac ay sameeyaan gudaha ah kabacdina qofkii indha la-aan oo nacdo ama baraynes ama qofka indhaha ay ka dhacaan mahandhada oo kale oo sameyn kara waa bronchopneumonia qofka waa inuu samabada odana uu ka sameeyo cudurkii Kaba- ee, mahandhada oo kale uu leeyahay maxay tahay waa encephalitis waa inflammation amba caabuq ku imaado maskaxda kabacdina qofka maskaxdiisa ay doorsoontana waa la arki karaa kahortag uu leeyahay amba wax loo yaqaano prevention Ee, waxaa la sameey karaa immunization dadka in talaal loo sameeyo ee, monkey box vaccine in loo sameeyo oo dadkii waxa talaal ayaa loo sameeyo iyo isolation animal xayawaanka cudurkan lagu arkana waa in la karantiilaa oo waxaa weeyaan amba dee xayawaanadan laiska safraya laiska fogeeyaa meel oo dadka uu ka dhibaatay karan laga fogeeyaa doctor xidig ugu dambeyn maxaa talo ah oo aad siinaysaa dadka ku dhegeysanaya talada amba si guud aan sii lahay dadka i dhegeysanaya ee, waa horta in dadku ay wacyiga ay la socdaan oo mar walba wixii soo ifbaxa dadku waa inay dad la la socdo wacyiga yihiin iyo adduunka isbedelada ka dhacayo iyo cudurada soo kordhayo dadku cudurka saad ogtihiin saan hore usoo sheegnay wuxuu aadada u saameyn u leeyahay uu kusoo ku faafayaa wadamaka aan dariska nahay marka isku socodka dadka ay safaradana way badan yihiin oo dalalkii in waxaa dadka ay aadaan laga yaabaa xududa waa isku furan yihiin dadka marka waa inay si guud ay waaqic ay la socdaan oo cudurkaas inuu jiray ogyihiin dalalka cudurkaas laga sheegana waa inay markii ay u safrayaan amba aadan ay taxadir gooni ay yeeshaan amba safarka dee dee laga baaqi karo laiska baajiyo Ee, waxaa kale ummadda si guud aan tala siinayaa ee, cudur- qofka cudurkan amba calaamadahan aan soo sheegnay isku arka waa inuu me- meesha ugu dhow oo dhakhtarka oo ju- dhakhtar dhaqa- ee, dhakhtar uu joogo amba xarunta ugu dhow waa inuu si dhaqsi ah oo ku wargeliyaa uusan cudurkan qarsan uusan guriga la jiifan ummadda kale oo diriskan uusan cudurkan uusan ku dhibaatayn
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhowxa wareysiyada ayaan weli ku guda jirnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa waxa ay ka hor yimaadeen canshuurta xaddaafka ah ee ay dowladda federaalka soo rogtay warbixin muuqaal ah oo qodobkaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey wariyaheena cabdulaahi yaasiin jaamac daqiiqadaha soo aadanna insha allah warbixintaas oo muuqaal ah waxa aan ku baahin doonnaa mareegaha iyo baraha bulshada
بسم الله الرحمن الرحيم
fadhi baarlamaanka federaalka ay muqdisho ku yeesheen maanta oo taariikhdu ay tahay shan iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga geesta kalena ku beegan sagaal iyo tobanka agosto laba kun afar iyo labaatan ayaa waxaa lagu lafaguray kacdoonka muqdisho ka jiray ee sababay in maalintii labaad suuqa bakaaraha ee caasimadda uu xirnaado kadib markii ganacsatadu ay ka gadoodeen canshuur dheeraad ah oo dowladda federaalka uu ku soo rogtay taas oo dadka qaar ku micneeyeen boob hanti dadweyne iyo hanjabinta ganacsatada madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa oo qori ceeraddii adeegsanaya ayaa waxay ku goodinayaan in qasab ay tahay in canshuurta la dhiibo laakiinse ganacsatadu waxa ay qabaan in lacagtan aanay xamili karin taas ayaana keenaysa inay suuqa xiraan xildhibaanada qaarkoodna waxa iminka ay qirayaan in ganacsatada laga gardaran yahay looqaateenna aanu ahayn warka dowladda ay ka tirsan yihiin lasoo shir tagtay xildhibaanadu waxay sheegayaan in reer muqdisho koox dhiigmiidata uhu ku habsatay taas oo ay ula jeedaan dowladda federaalka ah muwaadinka waa marka uu haysto canshuur waa marka laga qaadayo waa inuu haystaa adeeg hufan amni cadaalad imkaaniyaadka dowladda inuu helo sida caafimaadka waxbarashada iyo wixii la mid a dhallinyaradii fursad uma hesho shaqo abuur fursad uma hesho dhallinyaradii wadan ganacsatadii dhibaataa lagu hayaa oo aan kala joogsi lahayn kuwii qaxootiga oo cararay dalka oo qurbihii aadana dib in loo soo celiyo waxaa la sameeyey hay-ad qaxootiya laga- hay-adda dib u soo celinta qaxootiga laga samaystay kuwii dalka joogayna dhibaataa lagu hayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir meel walba waa u sakiin dhiigmiiratana ku habsatay xildhibaanadu waxay caddaynayaan in dowladdu ay boobayso hantida dadweynaha muqdisho ku dhaqan xubnaha sidaa aaminsan waxaa ka mid ah daahir amiin jeesow aniga waxaan qabaa canshuurtan hadda maanta ee aan ka doodayno wax dadka iyo dan ee dalka wax dan u ah maaha maanta kullaba waxaa xiran suuqii bakaaraha waxaa muxuu ahay gadood ku jira muxuu ahay dadkii soomaaliyeed oo shoogsan canshuurteenna hadda maanta kambaniyaala loo xil saartay oo kambani yaa wax u xil saarto dadka ay ku yar yihiin shaqaalaha wasaaradda maaliyadda sagaal boqol shaqaalaheeda kor ay u dhaafayeen maxaa kasbaaya iyagoo haysta dadkii canshuurta uu qaadi lahaa in kabani la soo ijaarto ama hindi ha laga keensada ama dalka gudihiisa ha laga keensaday canshuurta ay qaadaan waxaa waaye waxaa meeshaas madmadow badan baa ku jira oo shacabka ay ka shakinayeen wax badan baa jira dadka hadday kala shakiyaan waxaa weeye wax walba shaki ay ku dhammaanayeen annagu waxaan ka shakisannahay xakuumadda xakuumadda waa ka shakisannahay waayo waxaan aragnaa waxyaabo badan oo corruptionka dhiirigelin karo oo ay xakuumaddii ku kacaysaan aragnaa caalamka dowladuhu canshuurta ay qaadaan waxay wax ugu qabtaan shacabkooda laakiinse reer muqdisho ma heleen adeegyo lacag la'aan ah dadweynahana waxaa lagu sii kordhinayaa hadba canshuurta taana dadka qaar waxay u arkaan curyaamin dhaqaale oo loo soo bareeray shacabkan gobolka banaadir dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ka mid ah baabuurka dekeda marka uu ka baxo uu badeecadaha gobollada u qaado ex control waxaa looga qaadaa boqol iyo siddeetan iyo siddeed doolar siinka dheer waxaa looga qaadaa siddeetan doolar oo la leeyahay gaadiidley wasaaradda gaadiidkaas kale musteejooyinka aa loo bixiyey oo laamo faracyo ah oo mid kasta looga qaado laba boqol iyo konton doolar degmada waxaa looga qaadaa toban doolar lacagahaasoo dhan ma galaan wasaaradda maaliyadda ma aha inuu yidhaahdo dadka intaasoo lacaga bixiyo canshuuraa diidantihiin waa laydinka dhex shaqaysaya baalmuuddo haddaad tihiin argagixisaa tihiin haddaad sheegtiin baalmuuddaha dhaha shabaabka canshuurtu qaadi jirteen waxaas waa ceeb muwaadinka waxaa ka dhasha xuquuqa uu leeyahay canshuurta uu bixinayo xuquuqda muwaadinka waxaa ka mid a inuu helo waxbarasho lacag la'aana waxaa ka mid a inuu helo caafimaad lacag la'aana waxaa ka mid a inuu helo biyo iyo koronto barayskoodu yar yahay haddii lacag la'aan aanan la sii karinin intaba ma helaan dad boorsooyin wato ay hadday xaaladdu xumaatay inay dhoofaan rabaan inayna ummaddan soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee suuqyada bakaara xalay suuqaa gubtay dabdamisaa la waayey sagaal saac uu gubanaayay lacagaha laga qaado maxaa loogu sameeyaa dabdamis baa loogu gado oo markii xaalad khatara dhacdo lagu damiyo ma jirto markii ugu horreysay bilo ka hor reer muqdisho waxay arkeen dowladda federaalka ah oo lafaha iyo kalfooftii dadkii mar hore la aasay ka beec mushtaraysa kadib markii ay amar ku bixisay in ehelada dadka iskuul guluusiya ku aasani meedadka ay la baxaan qof walibana intaanu qabriga faagin lacag dollar ah laga rabo wixii xilligaa ka dambeeyey shacabku waxay aamineen in maamulka iyo hoggaankiisu ay yihiin mid dhergayaal ma dhowrsadayaal ah waxaana lama filaan ah in dib ay u aaminaan oo ay u arkaan dad iimaanka qaba
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag bashiir axmed salaad wuxuu ka mid yahay wadaadaha u fatwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye wuxuu ninkan si aada u difaacay dastuurka ay dowladda federaalka ku dhaqanto warbixin kooban oo qodobkaasi la xiriira waxaa inoo hayaa cabdiraxmaan beder bashiir axmed salaad ayaa shaaca ka qaaday in dastuurka dowladda federaalka uu yahay mid laga maarmaana ah wuxuu qalad ku tilmaamay culimmada soomaaliyeed soo jeedintooda ah kitaabka allaha ayaa nugu filan dastuur waa loo baahan yahay maxaa dastuurka waxaa weeyaan waxyaalo tafsiil ah in la xusaa u baahan hadda maalan su-aal madaxweynaha ee maaragta cana xukumahaya inta soona xukumahaya xageebay ku taallaa soona ka heshiino maaha mogta waa tusaale yar maalan maalan da'da marka la dooranayo loo fiirinayo waa da'dee maalan shuruudihiisa maxay yihiin garamaysid marka waxaa weeyaan waxyaalo diintu ay qur-aanku usa sheegin ama xadiidku uu sheegin magarate ama hadduu sheegaana si fogow u sheegayo in la soo saaro u baahan la xuso u baahan maogta
laakiin bashiir ayaa hadalkiisaasi ku buriyey mid kale wuxuuna qirayn saxaabadu ay ummaddu u maamulayeen sida uu sheegay si ka duwan walow uu dhanka kala sheegay inaan lagu qasbanayn umuuraha qaar ee saxaabada dad waxay ahaayeen saxaabadu ayaga ayaa u dhiibanaya xukunka ayagaa u dhiibanayey oo kula heshiinhayey laakiin wakti ma lahayn wakti ma aysan lahayn marka inaysan wakti lahayn macnaheedu inay tahay si laazim ah in la sameeya maaha macnaheedu bashiir axmed salaad ayaa difaacay dimuqraadiyadda wuxuuna noqday ninkii ugu horreeyey ee dimuqraadiyadda u sameeyey fasir cusub horta dee dimuqraadiyadda waa kelimad maxaan ku rahaa haba sidii laga dhigo weeye macnaheedu waa xukunka shacabka weeye hada xukunka shacabkuna laba macnuu yeelan karaa xukunka shacabka oo dadkii ayaga xukuma lahaa dooranaya ayadoo laga soo horjeedo maarata boqoradii hore oo reer yurubka ah ama ruumaanka ahaa iyo kuwii ka dambeeyey oo maxaan ku dhahaa qofka dadka xukumaya ay ku imaan jiray si dhaxaltooye oo kale ah ama si qeyri sharci ah marka in shacabku ay qofka xukumaya ay doortaan shay diinta ogoshahay weeye dastuurka dowladda federaalka wuxuu qirayaa in waddanku federaal yahay haddana bashiir wuxuu sheegay in federaalku ay gaalo keeneen waddanka waxaan ka wada maya waxaan ka wadaa nidaamka federaalka baanin ka wada federaalku nidaam laga heshiiye maaha oo laga tashada maaha nidaam dadka la weydiiye shacabka la weydiiye maaha waa nidaam niman siyaasiyiin ihi oo ayagu aan israbin oo nin kasta meeshu goosan lahaa soo diyaarsaday ay qorteen weeye tan kale gaalo rabta inayna kala geegeyso gaar ahaan etoobiya oo rabta in dadka soomaaliyeed ay kala qaybsanaadaan si awooddooda u lunto ayaa federaalka taageersan oo wadatay soo garamaysid annaga federaal hadda nooc uu yahay nooc loo baahan yaha maaha ee munaasibna nooma aha sidii xataa loo fulin lahaa la garan la'aya nidaamka federaalku shardi ma ahane in xukunka la baahiyaa la rabaa oo xukunku isku aruursanan hal meel baa la rabaa waxaa la rabaa in maaragtay maala hadda maal kiya oo kale fiir maxay samaysay kiya gobol kasta maamul bay leeyahay maamulku is soo doortaa maamul bay leeyihiin baarlamaan bay leeyihin wasiiray leeyihiin soo garamaysid laakiin federaal lagu magacaabo soo garamaysid marka annaga waxaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa gobol kasta doorasho iyo madaxtinimo iyo maaragtay iyo wasiiro iyo maamul u gaar wuu samaysan karaa oo asaga uu samaysto laakiin inuu dowlad gaar ahaado oo maala magac uula baxo magac dowlad uula baxo dowlad uula baxo oo la yidhaahdo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka la yidhaaho oo madaxweyneyaal la yidhaaho oo caalamo la wato garamaysid oo maarata caalan kastana heys qaran uu samaysanayo waxaasu dowlad maaha maaha garamaysid marka anaga waxaan rabnaa dadku waa sax waa maarata dhib baa dhacay waa kalsoonyadaa luntay maaragtay manfacadii iyo iyo khayraadkii lagu heshiin waayey garamaysid cid kasta maamulkeeda ayadoo ha samaysato laakiin maamul goboleed maamul goboleed buu noqonaya laakiin dowlad goboleed waa khalad madaxweyne goboleedna waa khalad calan a midka buluugga ahin asna waa khalad kale marka umadda sid kale gogeeri baanu diidaynaa
فخورا بإسلامي فمنه ارتويت
barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana dhegeystayaal waa raadiyaha alfurqaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada toban iyo toddobaad waxaa soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa aada u soo batay in badan oo gabdhaha ah inay iscaddeeyaan iyagoo adeegsanaya maadooyin kiimikaal ah haddaba iscaddayntu ma wax iska caadi ah baa dhanka caafimaadka mise waa wax dhibaato keenaya waa mahadsan tahay maadaama adig tiri caafimaad ahaan dhibaato ay leedahay iscadaynta inaan ka hadalno waa arrin khatar ah in la iscadeeyo maqaarka la fiiqo ilaahay uu kuu sameeyey waa arrin caafimaadka khatar ku ah waxyaalaha la marsada maqaarka waxaa ku jiro mawaad khatar ah sida maadada loo yaqaana makuri taasoo sun ku ah kiliyaha iyo samabada waxaa ku jiro wax loo yaqaano kaleeto topical steroid yacni waa taqaani dee daawooyinka loo yaqaan steroidka qayb loogu talagala maqaarka in la mariyo kuwaasoo keenayo inay nabare jirka kasoo saaraan qofkana dhiigkar uu ku dhaco dadka hadda iscadeeya badankood dhiigkara lagu arkay waxaa kaloo jirto daawooyinkan waxay la dagaalamayaan maadada loo yaqaano melaniinka oo jirka maqaarka siiso kalarkiisa haddee melaniinkan shaqadeeda waxay tahay inay jirka inay qoraxda ka difaacdo maqaarka qofka hadduu iskala dagaalamo maadada la yihahdo melaniinka hadhow qoraxdii u nuglanaya qoraxda haddii ku dhacdana waxaa dhacaya inay hadhow ku dhacdo cancer of skin maqaarka inuu ku dhaco cancer uu ku dhaco maqaarka ah marka anagu waxaan leenahay kolle culummada ka hadashay laakiin caafimaad ahaan qof caafimaad qaba oo foolxun wuxuu ka qiimo badan yahay qof qurxoon oo caafimaad la-aan ah yacni waxaan leenahay baryoritiga ama awliyaadka hala siiyo qof ha siiyo qofka caafimaadka intuu siin lahaa quruxdiisa marka waa arrin khatar ha laga fogaado ummadanada dad waxaa jira hadda aad iyo aad uga ganacsada dadkaas waxaan leenahay ummadda maysan u keena wax ay ka faa'iidaystaan ha loo keena ummadda waxay ka faa'iidaysan waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal weli ku sii siqaynaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa ay baahisay warbixin muuqaal ah oo ay ku soo bandhigayso dhibaatada canshuuraha ka haysta bulshada muqdisho iyo kacdoonada xilligan taagan muuqaalkan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay kadeedka canshuuraha iyo kacdoonka muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم
ka labaad waa soo noolaynta dhaqaalaha dalka mudana guddoomiye mudana yaali marwooyin kaabayaasha nolosha waxaan ka shaqaynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha muwaadinka iyo midda qoyska soomaaliyeed waxaan abuurayaa haddii aan la yidhaahdo xarumo lagu tababaro xirfadleyda iyo xoogsatada xoogsatada soomaaliyeed si ay u sahlanaato in ay fursado inay shaqaystaan soona saartaan noloshooda waxaan dhiiri gelinayaa horumarinta dhaqaalaha qoyska si qoyska soomaaliyeed miiskiisa ay u saarnaato wixii ay cuni lahaayeen qoyska haddii alla yidhaahdo dhigay dhuni raacnimaye raggiisa aabbayaasheen dhalay baa dhaafay labo iyo toban sano ayaa laga joogaa doorashadii hore ee xasan sheikh oo dhacday sannadkii labada kun laba iyo tobankii iyo ballanqaadkiisii ku aadanaa inuu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha qoyska soomaaliyeed dadka qaar ayaa xilligaas u guuxay muuqaalkiisa odaynimo oo cajiibka ah iyo hadalkiisii quruxda badnaa laakiin waxay arrintu noqotay lamood noqonsa weyday mudaxileedkiisii hore waxaa dekedda muqdisho laga eriyey shan kun oo muruqmaal ah tahriibka ayaa xargaha goostay marna waxaa ka bilowday dhaqan cusub oo dhulboob ah shaqooyinka dowladdu waxay noqdeen kuwa garab iska taabasho ah waxaa ilihii dhaqaalaha la wareegay shirkado iyo shakhsiyaad isku tolan musuq maasuqu wuxuu noqday mid xarkaha goostay sida ku cad warbixinno kala duwan oo ay xilligaasi soo saareen monitoring group iyo transparency international xasan sheikh dib u doorashadiisii dhacday labada kun laba iyo labaatankii waxay dad badan aaminsan yihiin inaan la abshiraysan laakiin mar kale wuxuu adeegsaday xeelad cajiib ah labada dhamaasan ee dowladdu tallaabooyinay qaaday ay kula dirirayso musuqmaasuqa kuwa waaweynna waa soo wadaa
iyagana khasaara ku dhiciyo dhan talbadiye
dowladda dhexdeeda waxaa ku xoogaystay musuq maasuqa heer ay arrintu gaartay in mas-uuliyiinta ubadkooda ka shaqaalaysiiyaan xafiisyada waaweyn sida madaxtooyada iyo wasaaradaha dadkan dhimaneen waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniin oo adikaaba madax ka dhigatay ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskooduna waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan ninkay ugu sokeeyaan wax siina ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa waa bisraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtaa inaan inaan inaan si saraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga hadda tobanka la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadayda nafira dhumuc weyne
musuqa oo sannadkii hore u badnaa mid dowladda federaalka lagu eedeynaya ayaa waxaa ku soo biiray culayskii bulshada ka haystay dhanka canshuuraha kuwaasi oo aad u laba jibaarmay xaaladdu waxay gaartay in markii ugu horraysay bulshada muqdisho ay dhigaan isku soo baxa ay uga cabanayaan duruuf nololeed iyo shaqo la'aan
shiidaa jira magaalada kar waaye nin u dulqaadan kara male afar sinti boqol doolar ma biisoo gasha baade lixdi bil hal mara boqol doolar arkaade inta kale boqol doolar ma ba argabo mootadaanaa wataa saaksaa u soo kacay hadda hal qof qaada hal doolar oo ii tuuri shidaalka aa ku wareega xataa ma dhammo hadda hal qofood aa arke dadkii way lugeynooyin wax mooto raacoy ma jirto aa dadkii oo shiid in lagu dilo oo mooto raaci wax dhan ay waayeen ma halkii doolar dadka ha ka qaata liiga canshuura ane kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada iyo meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye shiidaa jir magaalada kar waaye nin u dulqaadan kara male afar sinti waxa shiidsan kuwaas waaye dhibaa ku jirnaa horta dhibka ilaaha naga bixiyo maanta annaga waxaan nahay dad oo shacab oo waxaan haysanin oo shaqo hataa aan awoodin oo maanta oo haysanin oo meel oo ka shaqeeyo oo wax kastaba garab oo noqday alxamdulilah taasoo kusoo farsannahay wallaahi had shilin jeebkeenmu ku jiro oo teleefoonkeenmu ku jiro marka iyadoo oo shilin teleefoonkeeda isku jirin toban dollaraa qof isii soo diri mafahantaad oo gurigay malaaday beesaa iga sii goday oo naagteeda waxaa u dirsaday xaaskeyga waxaa u dirsaday beesaa goday dukaanay tegey beesaa goday kana ay tegey war waxaas wax socohay maane xal noo keena xal fiican noo keena wax soconaayo oo mirka galaya keena musuq maasuqa la imaatay gadaalahan dhan waxay la imaatay waxaa waaye musuq maasuq le mar oo lafla buxu iyo mar waxay noqotay waddankii dhan shiiday ka dhigaan shiidkiina waa la diidooyaa warshiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu warshiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu waxa shiidsan kuwaas waaye taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada og tihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho taasoo sababaha ay ka mid yihiin canshuuraha xaddhaafka ah ee la saaray maciishadda iyo shacabka muqdisho culayska qaadila waxa shiidsan kuwaas waaye waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada og tihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho waxa shiidsan kuwaas waaye taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda
dibadbaxyada ugu xooggan waxay dhaceen toddobaadkii la soo dhaafay dadka isku soo baxayana waxay muujinayeen inay dhimasho u dhaanto nolosha cidhiidhiga ah ee ay ku sugan yihiin banaanbaxeynaa canshuurta leesinka lagu soo kordhiyaa ka cabanayna waxaa dhahaa laba boqoloo dollar waaye aniga laba boqoloo dollar ma awoodno laba boqoloo dollar ma awoodno aniga waxaa waaye adduunka caalamka kenya uganda burundi labaatan dollar waa leesinka aniga saas ayadoo tahay waxaana liyihin mooto aniga waxaa shaqayn jirin waago safican shaqaysan jirin waxaa liyihi ma shaqayn kartiin aan lahay a e b aa loo qaybin waa badintiin aan lahay waayi ha ku qanacnay maalinta koowaad maalinta labaad waxaa ka dhignay a e b aa ka dhignay anoo laba mooto leh laba mooto aan leeyahay shan iyo toban iyo shan iyo toban laga qaadaa oo oo macnaha canshuurta soddon dollar waaye soddon dollar laga qaado in ii soo noqotaana soddon dollar laga qaado iima soo noqoto jaadaa lagu cunaa dibadaha maarata dibadaha guryo loogu dhistaa hal maalin fiiriya shan iyo toban maalin ani aan shaqeeya shan iyo toban maalin maalin kasta garaashka ka soo baxda hal doollaraa laga rabaa ya canshuur shan iyo toban dollar waa waxba liima rabin saaxib runta marka lagu hadla kiraysataa aani saaxib laysan laba boqol iyo ka badanaa layidhi canshuurta toddoba dollar lagama dhigin waxba liima rabin waddooyinka waa la kala xihay wadda furneed waddadan ka soo baxda taleex maar oo isgoyskaan ka soo leexana kii waa la goosta saaxib suufi saaka anoo maraa mootadayda miraada laga jibi ani mootada mali ninkii mootada iskala hadhowda muxuu dhahaa askariyaa soo jebi miigiyeela sharci taraafikani taraafikada wixeeda ka daray waa saddex boqol intaa ka keenayna annaga saddex boqol tuugamaa noqonaynaa waa lagu qabanaa labaatan doolar laga qaatay shaati taraafika haddii laga qaato boolis caadiya dhar wata aniga ex control haddaa tagtid sa haddaa usoo leexatid toban doolar geliyow ku dhahaa cadan waa waxkaas malax badeenaya waa ciidan waay والله وبالله وطلع كمية وين بابي كرا وين الدين كرا جهاد أنا أنا حقنا أدرينا حقنا أدرينا حقنا حقنا يا مقن وأخذ المنا وأخذ فاصلنا وأدرينا أنا إي في سي بس استعمالها لعقت أنا إصامرت إي في سي هذه العقل أنا قصته أنا حنكون ولا أنا يا dadka dhan samay ku noolaanayaan ummadaan oo dhan haddii leena way kaa go'e boqolkii doorba shan doorka ka go'do dadka waxay ku noolaanayaan waa waxna canshuurta sideedaba waxa waaye in wax naloogu qabto inna laga soo qaado ee akoomadooda ay geystaan ee mukeyf ay isku shidaan ee mukeyfkaas iyo meeshaas madaxtooyada ay ku og yihiin kaliya ay ku jiraan laamigaan aysan soo marin annaga kaliya aan marno oo dhibka laamiga ka jiran annaga aan marno ayaga aysan waxba ka qabanin canshuurtii ay naga qaataan annaga waxaan yeeli karna maahan
malin doohanbanay maxanta u dhuugan waay
dibadbaxyada dadweynaha iyo duruufaha laga cabanayo ayaa kala heer ah waxay joogtaa in bulshadu qaybba markeeda dhigto isku soo bax hadda waxay siyaasiyiintu sheegayaan in muqdisho qarka u saaran tahay in kacdoon bulsho oo weyn uu ka dhaco
wasaaraddii waxay soo saartay in canshuur
calaa muxuu ahaa qof kasta ama transactionada ay samaynayaan dadka caadiga ah laga qaadi doono qof kasta gurigiisay ugu tagtaa ee saamaynta canshuurtaas oo waa la- waa dul saarantaa in haddana la yidhaahdo hadda warqadda ay soo saartay wasaaradda aan arkayo oo ay ku qoran tahay xataa ee, dhammaan marjanti waa inay u wada guuraan ganaaxa ku dhici doon dadaa weli ku fikiraya hadda e v c-ga walba xoogaa xitaa e v c-ga naftirkiisii ayay u socotaaho waxaa la yidhi marjanti islaanta maskiinka ee tabakaayada joogto iyo dukaan xaafadeedka inay marjanti u guuraan waxaa ka dhalan karo subax kasto hooyadii boqol iyo konton dollar biil ahaanka u qaadatay in ay sugayso subax kasta in canshuur ay dul saaran tahay any transaction markay samayso ama qudaar soo doonato ama waxyaabo yaryar soo doonato taa runtii waa waa waa qar iska tuur wasiirka maaliyaddana iyo isku kallifin shacabka reer muqdisho inay xafiiskiisa ugu galaan cashuurta yarta ee dadka soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya iyo gabadha shaahiga gadaysa iyo ninka gaari- gaari gacanka korkiisa ku gadaya maxaanku irahdaye mooska iyo midka maxaanku irahda dukaanka yarka meel uga furan yahay badaac loorka sokorta inta soo qaatay rubac rubcaynaya cashuurta laga qaada waayo iyo marka u dambaysana dadka isticmaalaya adeegaasoo dhan qofka shaahiga cabaya ay kusoo dhammaato walaalayaal waxaan leenahay cashuurta hala bixiyo hooyadii boqol iyo konton dollar biil ahaanka u qaadatay in ay sugayso subax kasta in canshuur ay dul saaran tahay any transaction markay samayso ama qudaar soo doonato ama waxyaabo yaryar soo doonato taa runtii waa waa waa qar iska tuur Haddii aad u sii dheehaato dhugata soomaali dhimiriyo garad waa qabnaa hirgelashada xooggan ee toddobaadkan laga dareemay ganacsatada soomaaliyeed ayaa timid kadib markii dowladda federaalka ku dhawaaqday canshuur la yaab leh marka ganacsatada soomaaliyeed ee meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay boqolkiiba shan ay saaran tahay boqolkiiba shantaana ay fuliyaan dowladduna ay sistamkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto een, cashuurtaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed lacagta dowladda ha la bixiyo dowladda iyo nidaamka sharci lacagtaasi waa laga qaadaa dadka nin ganacsadaa oo dekedda wax keensaday ayaan ka qaadaa konteynar waa u caddeeyaa waxaan ka raadiyaa sandiyaad ilmaan ku koriyaa gabdhaha soomaaliyeed saasay ku shaqeeyaan haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa Ee, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya maadaama waddankuba uu ku taagan yahay canshuurta ay ganacsatadu bixido waxa ugu badan uu ku taagan yahay in la ilaalshay ahayd ayagiyaa baayac mushtar laga sameeyey jagboontiyada yaalla konteenar beriisu wada oo asaga dhanba shan boqoloo kiishu wada waxa la saaray ma qaadi karo kan burka ma qaadi karo dowladda iyo nidaamka sharci lacagtaasi waa laga qaadaa dadka haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa Ee, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya dhangeeda loo gurta dhaxla dereeraaye oo dhowrta la iskaga ganacsatada muqdisho waxay istaageen mowqif adag waxayna soo saareen bayaan ay ku caddeynayaan inaysan raalli ka ahayn xadgudubkan xooggan ee lagu hayo waxay sheegeen laga bilaabo sideedii tobanka agosto inay joojinayaan ganacsiga albaabadana u xirayaan xarumahooda waxay sheegeen inay joojiyeen inay wax kala soo degaan dekedda muqdisho ilaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka lacagta sharci darrada ah ka qaada laga saarayo waxayna sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay uga digeen inay fududeeyaan in dowladda federaal ka qaadato hantida dadweynaha
cudurrada wax dhaawaca jirrada lala dhukamayo ee sidaa dhimbilaha dabka ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
ganacsatada gobolka banaadir waxay maanta ka dhabeeyeen mowqifkooda inkastoo qaar ka mid ah xabsiga loo taxaabay uma aaba yeelin hanjabaadda xasan sheikh iyo kulanka uu xamse kula qaatay xarunta sirdoonka oo isna loogu hanjabay beledkan shoobara lagama shaqayn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqayn karo dowladduna raalli ka noqon mayso dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa ganacsatada ma xamili karta waa diidnay
dowladdu canshuurta way wadi waanay qaadaysaa
dowladda federaalka waxa ay ku dhaqmaysaa siyaasadeeda ah loo joojin maayo bulshada muqdishona waxay u muuqdaan kuwa isku diyaarinaya kacdooyn xoogan oo ay uga gelgelinayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda federaalka aad u sii dheehaato dhugata soomaali dhimir iyo garad waa qabnaa fira dhumuc weyne maskaxda dhan hadalkiina waa dhihi naqanaaye oo qaarkeen murtiday soo dhuftan wabad dhaygagiye dhaqsa horumarkaniina wow dhaga dhowaan waxaa waddanka kenya ka qarxay kacdoon dadweyne oo looga cabanaya canshuurta xaddaafka ah iyo musuq maasuqa kacdoonkan wuxuu gaaray heer ay dadku u daataan xarumaha dowladda dabna qabadsiiyaan xarunta baarlamaanka waddanka
dhexda maalintuu ka galee dhagarna ku geysto dhirifiyo ororod sida runtaa kama dhiciyaale dhirifiyo ororod sida runta kama dhiciyaane dharbaaxadu intii ka fogta ee soo dhabaacanayso lama dhagabsade waa inaad dhabu daareentahay markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhax la deeriraaye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhax la deeriraaye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne
لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxooreysiyada dhegeystayaal aan soo qabanno qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku xihan idaacadda islaamiga alfurqaan ee kala socda dhanka iyo baraha internetka ayaa waxa ay aaraadooda ka dhibteen canshuuraha xadaafka ah oo ay soo rogtayay dowladda federaalka
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag bashiir axmed salaad wuxuu ka mid yahay wadaadaha u fatwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye wuxuu ninkan si aada u difaacay dastuurka ay dowladda federaalka ku dhaqanto warbixin kooban oo qodobkaasi la xiriira waxaa inoo hayaa cabdiraxmaan beder bashiir axmed salaad ayaa shaaca ka qaaday in dastuurka dowladda federaalka uu yahay mid laga maarmaan ah wuxuu qalad ku tilmaamay culimmada soomaaliyeed soo jeedintooda kitaabka allaha ayaan ugu filan dastuur waa loo baahan yahay maxaa dastuurka waxaa weeyaan waxyaalo tafsiil ah in la xusaa u baahan hadda maalan su-aal madaxweynaha ee maaragta cana xukumahaya inta soona xukumahaya xaggee bay ku taallaa soona ka heshiino maaha maogta waa tusaale yar maalan maalan da'da marka la dooranayo loo fiirinayo waa da'dee maalan ee shuruudihiisa maxay yihiin garanaysid marka waxaa weeyaan waxyaalo diintu ay qur-aanku uusan sheegin ama xadiidku uu sheegin magarate ama hadduu sheegaana si fogow u sheegayo in la soo saaro u baahan la xuso u baahan ma ogta
laakiin bashiir ayaa hadalkiisaasi ku buriyey mid kale wuxuuna qirayn saxaabadu ay ummaddu u maamulayeen sida uu sheegay si ka duwan walow uu dhanka kala sheegay inaan lagu qasbanayn umuuraha qaar ee saxaabada dad waxay ahaayeen saxaabadu ayaga ayaa u dhiibanaya xukunka ayaga u dhiibanayey oo kula heshiinhayey laakiin wakti ma lahayn wakti ma aysan lahayn marka inaysan wakti lahayn macnaheedu inay tahay si laazim ah in la sameeya maaha macnaheedu bashiir axmed salaad ayaa difaacay dimuqraadiyadda wuxuuna noqday ninkii ugu horreeyey ee dimuqraadiyadda u sameeyey fasir cusub horta dee dimuqraadiyaddu waa kelimad maxaan ku rahaa haba sidii laga dhigo weeye macnaheedu waa xukunka shacabka weeye hadda xukunka shacabkuna laba macnuu yeelan karaa xukunka shacabka oo dadkii ayaga xukuma lahaa dooranaya ayadoo laga soo horjeedo maarata boqoradii hore oo reer yurubka ah ama ruumaanka ahaa iyo kuwii ka dambeeyey oo maxaan ku rahaa qofka dadka xukumaya ay ku imaan jiray si dhaxaltooye oo kale ah ama si qeyra sharci ah marka in shacabku ay qofka xukumaya ay doortaan shay diinta ogoshahay weeye dastuurka dowladda federaalka wuxuu qirayaa in waddanku federaal yahay haddana bashiir wuxuu sheegay in federaalku ay gaalo keeneen waddanka waxaan ka wada maya waxaan ka wadaa nidaamka federaalka baanin ka wada federaalku nidaam laga heshiiye maaha oo laga tashade maaha nidaam dadka la weydiiye shacabka la weydiiye maaha waa nidaam niman siyaasiyiin ihi oo ayagu aan israbin oo nin kasta meeshu goosan lahaa soo diyaarsaday ay qorteen weeye tan kale gaalo rabta inayna kala geegeyso gaar ahaan etoobiya oo rabta in dadka soomaaliyeed ay kala qaybsanaadaan si awooddooda u lunto ayaa federaalka taageersan oo wadatay soo garamaysid annaga federaal hadda nooca uu yahay nooc loo baahan yahay maaha ee munaasibna nooma aha sidii xataa loo fulin lahaa la garan la'aya nidaamka federaalku shardi ma ahane in xukunka la baahiyaa la rabaa oo xukunku isku aruursaneen hal meel baa la rabaa waxaa la rabaa in maaragtay maala hadda maala kiya oo kale fiir maxay samaysay kiya gobol kasta maamul bay leeyahay maamulku is soo doortaa maamul bay leeyihiin baarlamaan bay leeyihin wasiiray leeyihiin soo garamaysid laakiin federaal lagu magacaabo soo garamaysid marka annaga waxaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa gobol kasta doorasho iyo madaxtinimo iyo maaragtay iyo wasaaro iyo maamul u gaar uu samaysan karaa oo asaga uu samaysto laakiin inuu dowlad gaar ahaado oo maala magac uula baxo magac dowlad uula baxo dowlad uula baxo oo la yidhaahdo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka la yidhaaho oo madaxweyneyaal la yidhaaho oo caalamo la wato garamaysid oo maarata caalam kastana hees qaran uu samaysanayo waxaasu dowlad maaha maaha garamaysid marka anaga waxaan rabnaa dadku waa sax waa maarata dhib baa dhacay waa kalsoonyadaa luntay maaragtay manfacadii iyo iyo khayraadka lagu heshiin waayey garamaysid cid kasta maamulkeeda ayadoo ha samaysato laakiin maamul goboleed maamul goboleed buu noqonaya laakiin dowlad goboleed waa khalad madaxweyne goboleedna waa khalad calan aan midka buluugga ahayn asna waa khalad kale marka ummadda rasiid kale gogeyn ba anuu diidaynaa
فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت
barnaamijka dhow xawaraysyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana dhegeystayaal waa raadiyaha alfurqaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada toban iyo toddobaad waxaa soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa aada u soo batay in badan oo gabdhaha ah inay iscaddeeyaan iyagoo adeegsanaya maadooyin kiimikaal ah haddaba iscaddayntu ma wax iska caadi ah baa dhanka caafimaadka mise waa wax dhibaato keenaya waa mahadsan tahay maadaama aad tiri caafimaad ahaan dhibaato ay leedahay iscadaynta inaan ka hadalno waa arrin khatar ah in la iscadeeyo maqaarka la fiiqo ilaahay uu kuu sameeyey waa arrin caafimaadka khatar ku ah waxyaalaha la marsada maqaarka waxaa ku jiro mawaad khatar ah sida maadada loo yaqaana makuri taasoo sun ku ah kiliyaha iyo samabada waxaa ku jiro wax loo yaqaano oo kaleeto topical steroid yacni waa taqaanin dee daawooyinka loo yaqaan steroidka qayb loogu talagala maqaarka in la mariyo kuwaasoo keenaya inay nabaro jirka kasoo saaraan qofkana dhiigkar uu ku dhaco dadka hadda iscadeeya badankood dhiigkara lagu arkay waxaa kaloo jirto daawooyinkan waxay la dagaalamayaan maadada loo yaqaano melaniinka oo jirka maqaarka siiso kalarkiisa haddee melaniinkan shaqadeeda waxay tahay inay jirka inay qoraxda ka difaacdo maqaarka qofka hadduu iskala dagaalamo maadada la yaqaano melaniinka hadhow qoraxdii u nuglaanaya qoraxda haddii ku dhacdana waxaa dhacaya inay hadhow ku dhacdo cancer of skin maqaarka inuu ku dhaco cancer uu ku dhaco maqaarka ah marka anagu waxaan leenahay kolle culummada ka hadashay laakiin caafimaad ahaan qof caafimaad qaba oo foolxun wuxuu ka qiimo badan yahay qof qurxoon oo caafimaad la-aan ah yacni waxaan leenahay prioritiga ama awliyaadka hala siiyo qof ha siiyo qofka caafimaadka intuu siin lahaa quruxdiisa marka waa arrin khatar ha laga fogaado ummaddanada dad waxaa jira hadda aad iyo aad uga ganacsada dadkaas waxaan leenahay ummadda maysan u keen wax ay ka faa'iidaystaan ha loo keen ummadda waxay ka faa'iidaysan waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal weli ku sii siqaynaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa ay baahisay warbixin muuqaal ah oo ay ku soo bandhigayso dhibaatada canshuuraha ka haysta bulshada muqdisho iyo kacdoonada xilligan taagan muuqaalkan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay kadeedka canshuuraha iyo kacdoonka muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم
ka labaad waa soo noolaynta dhaqaalaha dalka mudana guddoomiye mudan ayaali marwooyin kaabayaasha nolosha waxaan ka shaqaynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha muwaadinka iyo midda qoyska soomaaliyeed waxaan abuurayaa haddii aan la yidhaahdo xarumo lagu tababaro xirfadleyda iyo xoogsatada xoogsatada soomaaliyeed si ay u sahlanaato in ay fursado inay shaqaystaan soona saartaan noloshooda waxaan dhiiri gelinayaa horumarinta dhaqaalaha qoyska si qoyska soomaaliyeed liiskiisa ay u saarnaato wixii ay cuni lahaayeen qoyska haddii aan la yidhaahdo dhigay dhuni raacnimaye raggiisa aabbayaasheen dhalay baa dhaafay labo iyo toban sano ayaa laga joogaa doorashadii hore ee xasan sheikh oo dhacday sannadkii labada kun laba iyo tobankii iyo ballanqaadkiisii ku aadanaa inuu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha qoyska soomaaliyeed dadka qaar ayaa xilligaas u guuxay muuqaalkiisa odaynimo oo cajiibka ah iyo hadalkiisii quruxda badnaa laakiin waxay arrintu noqotay lamood noqonsa weyday mudaxileedkiisii hore waxaa dekedda muqdisho laga eriyey shan kun oo muruqmaal ah tahriibka ayaa xargaha goostay marna waxaa ka bilowday dhaqan cusub oo dhulboob ah shaqooyinka dowladdu waxay noqdeen kuwa garab iska taabasho ah waxaa ilihii dhaqaalaha la wareegay shirkado iyo shakhsiyaad isku tolan musuq maasuqu wuxuu noqday mid xarkaha goostay sida kucad warbixinno kala duwan oo ay xilligaasi soo saareen monitoring group iyo transparency international weyn uga dhaanaanaato xasan sheikh dib u doorashadiisii dhacday labada kun laba iyo labaatankii waxay dad badan aaminsan yihiin inaan la abshiraysan laakiin mar kale wuxuu adeegsaday xeelad cajiib ah labada dhamaasan ee dowladdu tallaabooyinay qaaday ay kula dirirayso musuqmaasuqa kuwa waaweynna waa soo wadaa
iyagana khasaara ku dhiciyo dhan talbadiye
dowladda dhexdeeda waxaa ku xoogaystay musuq maasuqa heer ay arrintu gaartay in mas-uuliyiinta ubadkooda ka shaqaalaysiiyaan xafiisyada waaweyn sida madaxtooyada iyo wasaaradaha dadkan dhimaneen waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniin oo adikaaba madax ka dhigatay ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskooduna waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan ninka ugu sokeeyaan wax siinaa ninka qaraabadeyda waane haddaan kuu sheegaa waa bisraaxa mogtaa waxaan rabaa mogtaa inaan inaan inaan si saraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga hadda tobanka ee la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadeyda ah nafira dhumuc weyne
musuqa oo sannadkii hore u badnaa mid dowladda federaalka lagu eedeynaya ayaa waxaa ku soo biiray culayskii bulshada ka haystay dhanka canshuuraha kuwaasi oo aad u laba jibaarmay xaaladdu waxay gaartay in markii ugu horraysay bulshada muqdisho ay dhigaan isku soo baxa ay uga cabanayaan duruuf nololeed iyo shaqo la'aan
shiidaa jira magaalada kar waaye nin u dulqaadan karo male afar sinti boqol doolar ma biisoo gasha baade lixdii bil hal mara boqol doolar arkaade inta kale boqol doolar ma ba argabo mootadaanaa wataa saaksaa u soo kacay hadda hal qof qaada hal doolar oo ii tuuri shidaalka aan ku wareega xataa ma dhammo hadda hal qofood aa arke dadkii way lugeynooyin wax mooto raacoy ma jirto aa dadkii oo shiid in lagu dilo oo mooto raaci wax dhan ay waayeen ma halkii doolar dadka ha ka qaata liiga canshuura ane kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada iyo meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye shiidaa jira magaalada kar waaye nin u dulqaadan karo male afar sinti waxa shiidsan kuwaas waaye dhibaa ku jirnaa horta dhibka ilaaha naga bixiyo maanta annaga waxaan nahay dad oo shacab oo waxaan haysanin oo shaqo hataa aan awoodin oo maanta oo haysanin oo meel oo ka shaqeeyo oo wax kastaba garaboo noqday alxamdulilah taasoo kusoo barsannahay wallaahi had shilin jeebkeemu ku jiro oo telefoonkeemu ku jiro marka iyadoo oo shilin telefoonkeega isku jirin toban doolara qof isii soo diri mafahantaad oo gurigay malaaday beesaa iga sii goday oo naagteeda waxaa u dirsaday xaaskeyga waxaa u dirsaday beesaa goday een, eh, dukaanay tegey beesaa goday kana ay tegey war waxaas wax socohay maane xal noo keena xal fiican noo keena wax soconaya oo mirka galaya keena musuq maasuqa la imaatay gadaalahan dhan waxay la imaatay waxaa waaye musuq maasuq le mar oo lafralbuxu iyo mare waxay noqotay waddankii dhan shiiday ka dhigaan shiidkiin oo la diidooyaa war shiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu war shiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu waxa shiidsan kuwaas
taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada og tihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho taasoo sababaha ay ka mid yihiin canshuuraha xaddhaafka ah ee la saaray maciishadda iyo shacabka muqdisho culayska qaadila waxa shiidsan kuwaas
waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada og tihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho waxa shiidsan kuwaas
taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda walba waa dagaal dhiifleo dibadbaxyada ugu xooggan waxay dhaceen toddobaadkii la soo dhaafay dadka isku soo baxayana waxay muujinayeen inay dhimasho u dhaanto nolosha cidhiidhiga ah ee ay ku sugan yihiin banaanbaxeynaa canshuurta leesinka lagu soo kordhiya ka ka cabanaynaa waxaa la dhahaa laba boqoloo dollar waaye aniga laba boqoloo dollar ma awoodno laba boqoloo dollar ma awoodno aniga waxaa waaye adduunka caalamka kenya uganda burundi labaatan dollar waa leesinka aniga waa- saas ayadoo tahay waxaana liyihin mooto aniga waa shaqay jirna waago safican u shaqaysan jirna waxaa liyihi ma shaqay kartiin aan lahay a e b aa loo qaybin waa badintiin aan lahay waayi ha ku qanacne maalinta koowaad maalinta labaad waxaa ka dhignay a e b aa ka dhignay anoo laba mooto leh laba mooto aan leeyahay shan iyo toban iyo shan iyo toban laga qaadaa oo oo macnaha canshuurta soddon dollar waaye soddon dollar laga qaado in ii soo noqotaana soddon dollar laga qaado iima soo noqoto jaadaa lagu cunaa dibadaha maarata dibadaha guryo loogu dhistaa hal maalin aan fiiriya shan iyo toban maalin aan aan shaqeeya shan iyo toban maalin maalin kasta garaashka ka soo baxda hal doolar laga rabaa ya canshuur shan iyo toban doolar waa waxba liima ribin saaxib runta marka lagu hadlo kiraysataa aan saaxib laysan laba boqol iyo ka badanaa layidhi canshuurta toddoba doolar lagama dhigin waxba liima riibin waddooyinka waa la kala xiray wadda furneed waddadan ka soo baxda taleex maart oo ka- isgoyskan ka soo leexana kii waa la goosta saaxib suufi saaka anoo maraa ma- mootadayda miraada laga jibi ani mootada mali ninkii mootada iskala adhowda muxuu dhahaa ma- nin- da- askariyaa soo jebi migiyeela sharci taraafika ani taraafikada wixeeda ka daray waa saddex boqol intaa ka keenayna annaga saddex boqol tuugamaa noqonaynaa waa lagu qabanaa labaatan doolar laga qaatay shaati taraafika haddii lagaa qaato boolis caadi dhar wata aniga x control haddaa tagtid sa haddaa usoo leexatid laba- toban doolar geliyu ku dhahaa cadan waa waxaas olahan badeynaya waa daciin waa wallaahi oo bilaahi oo talaa kama yeelan wayna baabi'i karaan wayna la dili karaan jihaadaan ane xaqaana u diranaynaa xaqaana u diranaynaa xaqaana xaqaa naga maqan waa ku dulmanahay waa ku rafaadsannahay waddankeenaan ane EFC bisa isticmaalaa lacagta aniga isoo marto EFC haddii lacag laga goosto aniga waxaan ku noolaanayaa dadka dhan samaxay ku noolaanayaan ummaddan oo dhan haddii leena way kaa go'e boqolkii doorba ko- ee- ee shan doollar ka go'do dadka waxay ku noolaanayaan waa waxna canshuurta sideedaba waxa waaye in wax naloogu qabto inna laga soo qaado ee akoomadooda ay geystaan ee mukeyf ay isku ay isku shidaan ee isku mukeyfkaas iyo meeshaas madaxtooyada ay ku og yihiin kaliya ay ku jiraan laamigaan aysan soo marin annaga kaliya aan marno aan dhibka laamiga ka jiran annaga aan marno ayaga aysan waxba ka qabanin canshuurtii ay naga qaataan annaga waxaan yeeli karna maahan
ma nin doohan baanay maxanta u dhuugan waay dhafaruur dhunka lagu qasiyo dhayga dibadbaxyada dadweynaha iyo duruufaha laga cabanayo ayaa kala heer ah waxay joogtaa in bulshadu qaybba markeeda dhigto isku soo bax hadda waxay siyaasiyiintu sheegayaan in muqdisho qarka u saaran tahay in kacdoon bulsho oo weyn uu ka dhaco budhaxaysi dhadhamaysana
wasaaraddii waxay soo saartay een, in canshuur l- calaa muxuu ahaa qof kasta ama transactionada ay samaynayaan dadka caadiga ah laga qaadi doono qof kasta gurigiisay ugu tagtaa ee saameynta canshuurtaas oo waa la- waa dul saarantaha in haddana la yidhaahdo hadda warqadda ay soo saartay wasaaradda aan arkayo oo ay ku qoran tahay xataa ee, dhammaan marjanti waa inay u wada guuraan ganaaxa ku dhici doon dadaa weli ku fikiraya hadda e v c-ga walba xoogaa xitaa e v c-ga naftirkiisii ayay u socotaaho waxaa la yidhi marjanti islaanta maskiinka ee tabakaayada joogto iyo dukaan xaafadeedka inay marjanti u guuraan waxaa ka dhalan karo subax kasto hooyadii boqol iyo konton dollar biil ahaanka u qaadatay in ay sugayso subax kasta in canshuur ay dul saaran tahay any transaction markay samayso ama qudaar soo doonato ama waxyaabo yaryar soo doonato taa runtii waa waa waa qar iska tuur wasiirka maaliyaddana iyo isku kallifin shacabka reer muqdisho inay xafiiskiisa ugu galaan cashuurta yarta ee dadka soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya iyo gabadha shaahiga gadaysa iyo ninka gaari gaari gacanka korkiisa ku gadaya maxaanku irahdaye mooska iyo midka maxaanku irahda dukaanka yarka meel uga furan yahay ee badaac loorka sokorta inta soo qaatay rubac ruucayn ee cashuurta laga qaada waayo iyo marka u dambaysana dadka isticmaalaya adeegaasoo dhan qofka shaahiga cabaya ay kusoo dhammaato walaalayaal waxaan leenahay cashuurta hala bixiyo hooyadii boqol iyo konton dollar biil ahaanka u qaadatay in ay sugayso subax kasta in canshuur ay dul saaran tahay any transaction markay samayso ama qudaar soo doonato ama waxyaabo yaryar soo doonato taa runtii waa waa waa qar iska tuur aad u sii dheehaato dhugata soomaali dhimiriyo garad waa qabnaa hirgelashada xooggan ee toddobaadkan laga dareemay ganacsatada soomaaliyeed ayaa timid kadib markii dowladda federaalka ku dhawaaqday canshuur la yaab leh marka ganacsatada soomaaliyeed ee meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay boqolkiiba shan ay saaran tahay boqolkiiba shantaana ay fuliyaan dowladduna ay sistamkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto een, cashuurtaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed lacagta dowladda ha la bixiyo dowladda iyo nidaamka sharci lacagtaasi waa laga qaadaa dadka nin ganacsadaa oo dekedda wax keensaday ayaan ka qaadaa konteynar waa u caddeeyaa waxaan ka raadiyaa sandiyaad ilmaan ku koriyaa gabdhaha soomaaliyeed saasay ku shaqeeyaan haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa Ee, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya maadaama waddankuba uu ku taagan yahay canshuurta ay ganacsatadu bixido waxa ugu badan uu ku taagan yahay in la ilaalshay ahayd ayagiyaa baayac mushtar laga sameeyey jagboontiyada yaalla konteenar beriisu wada oo asaga dhanba shan boqoloo kiishu wada waxa la saaray ma qaadi karo kan burka ma qaadi karo dowladda iyo nidaamka sharci lacagtaasi waa laga qaadaa dadka haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa Ee, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya dhangeeda loo gurtaa dhaxla dereeraaye oo dhowrta la iskaga ganacsatada muqdisho waxay istaageen mowqif adag waxayna soo saareen bayaan ay ku caddeynayaan inaysan raalli ka ahayn xadgudubkan xooggan ee lagu hayo waxay sheegeen laga bilaabo siddeedii tobanka agoosto inay joojinayaan ganacsiga albaabadana u xirayaan xarumahooda waxay sheegeen inay joojiyeen inay wax kala soo degaan dekedda muqdisho ilaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka lacagta sharci darrada ah ka qaada laga saarayo waxayna sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay uga digeen inay fududeeyaan in dowladda federaal ka qaadato hantida dadweynaha
cudurrada wax dhaawaca jirrada lala dhukamayo ee sidaa dhimbiilaha dabka ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
ganacsatada gobolka banaadir waxay maanta ka dhabeeyeen mowqifkooda inkastoo qaar ka mid ah xabsiga loo taxaabay uma aaba yeelin hanjabaadda xasan sheikh iyo kulanka uu xamse kula qaatay xarunta sirdoonka oo isna loogu hanjabay beledkan shoobara lagama shaqayn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqayn karo dowladduna raalli ka noqon mayso dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa
dowladda federaalka waxa ay ku dhaqmaysaa siyaasadeeda ah loo joojin maayo bulshada muqdishona waxay u muuqdaan kuwa isku diyaarinaya kacdooyin xooggan oo ay uga gelgelinayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda federaalka aad u sii dheehaato dhugata soomaali dhimiriyo garad waa qabnaa fira dhumuc weyne maskaxda dhan hadalkiina waa dhihin naqanaaye oo qaarkeen murtiday soo dhuftaan waabad dhaygagiye dhaqsaa horumarkaniina wow dhaga dhowaan waxaa waddanka kenya ka qarxay kacdoon dadweyne oo looga cabanaya canshuurta xaddaafka ah iyo musuq maasuqa kacdoonkan wuxuu gaaray heer ay dadku u daataan xarumaha dowladda dabna qabadsiiyaan xarunta baarlamaanka waddanka
dhexda maalintuu ka galee dhagarna ku geysto dhirifiyo ororod sida runtaa kama dhiciyaale dhirifiyo ororod sida runtaa kama dhiciyaane dharbaaxadu intii ka fogta ee soo dhabbaacanayso lama dhagabsade waa inaad dhabu daareentaye markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhex la deeriraye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhex la deeriraye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne
لدين عظيم هو السامي
waa hagaaga qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxooreysiyada dhegeystayaal aan soo qabanno qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku xihan idaacadda islaamiga alfurqaan ee kala socda dhanka iyo baraha internetka ayaa waxa ay aaraadooda ka dhibteen canshuuraha xadaafka ah oo ay soo rogtayey dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka jira dhaqaale burbur aad iyo aad u baahsan oo saameeyey bulshada guud ahaanteeda gaar ahaan dhaqaale burburkaas haddana yacni ku kooban magaalada muqdisho oo dadkii waxaan ognahay bulshadii oo iisheegadayaa xoogsanaysay in badan ay ku shaqaysanaysay kuwa ganacsiga ha ahaado kuwa kale iisheegaday ha ahaado bulshada qeybeeda kala duwan ah haddana adoo sidaa tahay in dowladda hadda ku sheega markaasi iyadana isku daydo inay yacni kistii ummadda markaasi ay haysatay oo yacni oo u furnayd dhaqaalaha yar inay haddana gacmaha la sii gasho oo yacni la qeybsato oo ay rabto waa wax yacni ay naftarkeeda u geynaysa baahi sababtoo ah furimaha dagaalkaasaan ognahay waxaa ka socday dagaal ayaga iyo iisheegadii xarakada ay ka dhexaysay haddana sida ay tahay haddii dagaalkii furumaha laga soo jabay oo hubkii markaasi oo yacni iisheegaday meelaha dowladaha gaalada oo yacni kusoo taakulaysay in hubkaasi laga qaato haddana ciidamadii oo mushaarkoodii ay bixin jireen in badan kuwaasi oo dowladaha gaalada yurub ugu horeyso haddana yacni waxaan ognahay in haddiiba dhaqaalihii qoladaasi ay ka daashay bixinteeda oo yacni awood u weysay in dhaqaalahaasi laga qaado ummadda muslimiinta soomaaliyeed sida uunbaa naftarkiisa ku caddaayay afkiisa xasan gurgurte waa wax la ogyahay waxaana u keenay baahi aada u daran oo hayso un waa taan ognahay horey waxaa loo sameeyey oo ay u sameeyeen in qabuurihii la faago oo dhul dowlo la dhaho in dhulal oo muslimiin ay degan yihiin oo la burbiyo dhul dowlo la dhaho oo lasii iibsado in waxyaabo badan lasii sameeyo maalin dhaweyd hadduu dambeysay waa tii canshuuraha iisheegaday bajaadleyda lacag lagu soo kordhinayay waa tii baada baada hadda u dambeysay laba maalin ay suuqa bakeyraha ku xiran tahay waxyaabahaas dhan baahi bay u geysay marka ummaddana waxaa dhihi lahaa ha fahanto yacni cidda danteeda wada iyo cidda danteeda aysan wadin ha fahanto lacagteedana yaysan ku bixin meel ay ahayn meeshii sharciga u jideeyey lacagteeda yaysan ku bixin isgaarsiintana kolley ayaga damaanad qaaday lacagta ummadda waxaa looga baahan yahay inay xafido intaasaa codkayga kusoo kaawaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nin horta waa dareemi karnaa dhibaatana maanta oo ka taagan eh, xaalada eh, adag oo maanta muqdisho Eh, micnaha isha adiga wax kastay soo fikirayaan kan baal canshuura kan baal wax kasta hunguraa ka galaya micnaha marka walaahi wax aada u dhibaato badan waaye iyo wax laga dama qa- laga dama qa- karo marka waxaan leeyahay eh, dhibaatadan maalin kastoo ka taagan in ay- laga bixi doono marka ilaah idankiis dhib male wax kastana waa iska dhammaanayaan marka dhulka islaamka oo la maam oo maamulaan iyo dhulkan kale aa soo gasha isku mid maahan hadda kahore gabaarayaa wada jiray dhankaas markaa ka shaqeeyo hal canshuura meel aan kusoo dhiibaa ilaa iyo meel ayay ka tirsanaan ku tegi jir ma fahanti inta laakiin marka baabuurta afkuy soo gaaraan ilaa muqdisho dhowr lacag ay ku imaadaan waa la dareemi karaa dhic kufsi liif garaacid wax kasta yacni kusii dheero marka wax aada u dhib badan waaye marka waxaan leenahay dhibaato kastan waa wax laga bixi waa soomaan marka halkan baashe ma joogeysii marka dadka waxaa la isburaarujiya oo fadhiga ka kacay cadaadiis kale inuu ku hayo ka bidbaxa okay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aragtida intaasaa ka dhigti waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxawareysiyada kan mid la mid ah intaan maqalkiisa dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هو السميع
soomaaliya waxaa ka jira dhaqaale burbur aad iyo aad u baahsan oo saameeyey bulshada guud ahaanteeda gaar ahaan dhaqaale burburkaas haddana yacni ku kooban magaalada muqdisho oo dadkii waxaan ognahay bulshadii oo ii sheegad ayaa xoogsanaysay in badan ay ku shaqaysanaysay kuwa ganacsiga ha ahaado kuwa kale ii sheegaday ha ahaado bulshe- bulshada qeybeeda kala duwan ah n haddana ayadoo sidaa tahay in dowladda hadda ku sheega markaasi iyadana isku daydo inay yacni kistii ummadda markaasi ay haysatay oo yacni oo u furnayd dhaqaalaha yar inay haddana gacmaha la sii gasho oo yacni la qeybsato oo ay rabto waa wax yacni ay naftarkeeda u geynaysa baahi sababtoo ah furimaha dagaalkaasaan ognahay waxaa ka socday dagaal ayaga iyo ii sheegadii xarakada ay ka dhexaysay haddana sida ay tahay haddii dagaalkii furmaha laga soo jabay oo hubkii markaasi oo yacni ii sheegaday meelaha dowladaha gaalada oo yacni kusoo taakulaysay in hubkaasi laga qaato haddana ciidamadii oo mushaarkoodii ay bixin jireen in badan kuwaasi oo dowladaha gaalada yurub ugu horeyso haddana yacni waxaan ognahay in haddiiba dhaqaalihii qoladaasi ay ka daashay bixinteeda oo yacni awood u weysay in dhaqaalahaasi laga qaado ummadda muslimiinta soomaaliyeed sida uunbaa naftarkiisa ku caddaayay afkiisa xasan gurgurte een waa wax la ogyahay waxaana u keenay baahi aada u daran oo hayso un waa taan ognahay horey waxaa loo sameeyey oo ay u sameeyeen in qabuurihii la faago oo dhul dowlo la dhaho in dhulal oo muslimiin ay degan yihiin oo la burbiyo dhul dowlo la dhaho oo lasii iibsado in waxyaabo badan lasii sameeyo maalin dhaweyd hadduu dambeysay waa tii canshuuraha ii sheegaday bajaadleyda lacag lagu soo kordhinayay waa tii baada baada hadda u dambeysay laba maalin ay suuqa bakeyraha ku xiran tahay waxyaabahaas dhan baahi bay u geysay marka ummaddana waxaa dhihi lahaa ha fahanto yacni cidda danteeda wada iyo cidda danteeda aysan wadin ha fahanto lacagteedana yaysan ku bixin meel ay ahayn meeshii sharciga u jideeyey lacagteeda yaysan ku bixin isgaarsiintana kolley ayaga damaanad qaaday lacagta ummadda waxaa looga baahan yahay inay xafido intaasaa codkayga kusoo kaawaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ni horta waa dareemi karnaa dhibaatana maanta oo ka taagan eh, xaalad eh, adag oo maanta muqdisho Eh, micnaha isha adii wax kastay soo fikirayaan kan baal canshuura kan baal wax kasta hunguraa ka galaya micnaha marka walaahi wax aada u dhibaato badan waaye iyo wax laga dama qa- laga dama qa- karo marka waxaan leeyahay eh, dhibaatadan maalin kastoo ka taagan in ay- laga bixi doono marka ilaa idankiis dhib male wax kastana waa iska dhammaanayaan marka dhulka islaamka oo la maam oo maamulaan iyo dhulkan kale aa soo gasha isku mid maahan hadda kahore gabaarayaa wada jiray dhankaas markaa ka shaqeeyo hal canshuura meel aan kusoo dhiibaa ilaa iyo meel ayay ka tirsanaan ku tegi jir ma fahanti inta laakiin marka baabuurta afku ay soo gaaraan ilaa muqdisho dhowr lacag ay ku imaadaan waa la dareemi karaa dhic kufsi liif garaacid wax kasta yacni kusii dheero marka wax aada u dhib badan waaye marka waxaan leenahay dhibaato kastan waa wax laga bixi waa soomaan marka halkan baashe ma joogeysii marka dadka waxaa la isburaarujiya oo fadhiga ka kacay cadaadiis kale inuu ku hayo ka bidbaxa okay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aragtida intaasaa ka dhigti waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxawareysiyada kan mid la mid ah intaan maqalkiisa dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هو السميع